إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan tiro ka mida ciidanka burundi ayaa ku dhintay weeraro madaafiic ah oo lagu qaaday laba fariisin oo ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha dhexe ciidamada shisheeye ayaa habeenkii xalay madaafiic ku garaacay tuulo hoos tagta magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fuliyey howlgallo qaarkood lagu dilay askar ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed iyo kuwa dowladda federaalka waxaa habeenkii xalay weerar culus lagu qaaday askarta soomaalida ah ee xabashada ku wehliya degmada baardheere ee gobolka gado maxkamadda islaamiga ee wilaayada baay iyo bakool ayaa faahfaahisay xukunka koox jawaasiis ah oo lagu dilay buulafulay oo ka tirsan wilaayadaas midowda jaamacadaha muqdisho ayaa ka cabanaya lacago sharci darro ah oo ay dowladda federaalka ku soo rogtay iyo dhibaatooyin loo geystay dhaqamada itoobiya ayaa si xeeladaysan u soo gelaya muqdisho iyadoo sida hargeysa oo kale xamar laga furay maqaayad lagu kariyo cunnada itoobiya islamarkaana aad loo xiisaynayo imaarada islaamiga ah ayaa la wareegtay degmo muhiim ah oo ka tirsan waddanka afghanistan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan haatanna ku soo dhowaada isagoo dhammaystiran tiro ka mid a ciidanka burundi ayaa ku dhintay weeraro madaafiic ah oo lagu qaaday laba fariisin oo ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha dhexe warkaas iyo warar kale oo ku aadan waxaa inoo soo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac weerare kala duwan oo ay fuliyeen ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa qaarkood dhiig looga daadiyey ciidamada maamulka koonfur galbeed iyo kuwa dowladda federaalka ah howlgal ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay ka fuliyeen deegaanka owdiinle oo soddomiyo kilomitir u jira magaalada baydhabo ayaa waxaa lagu dilay askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed laba askari oo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa halkaasi lagu dilay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa qori iyo boosh waxa ay ka furteen ciidamada ay dileen ee koonfur galbeed ka tirsanaa dhanka magaalada muqdisho weerar ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay ka fuliyeen degmada wadajir waxay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka ah askarigan ayaa si gaara wax uga tirsanaa ciidamada booliiska dilka kadib ciidamada dowladda federaalka ayaa waxa ay qaateen meydka askarigooda dhanka degmada janaale xalay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay weerareen firisimo ciidamada dowladda federaalka ah ay halkaa ku leeyihiin in muddo ayuu halkaa dagaalku ka socday dhanka gobolka jubbada hoose weerar ayaa ka dhacay ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa waxa ay dagaal toosa ku qaadeen saldhigga ciidamada kenya ee deegaanka qooqaani geesta kale faahfaahin dheeriya ayaa waxay ka soo baxaysaa duqeyn shalay subaxa ka dhacday degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe taa oo lala beegsaday qaar ka mid a ciidamada burundi ugu yaraantii afar askari oo burundeysa ayaa la xaqiijiyey in duqeyntaasi ay ku dhinteen madaafiicda xarakada shabaab almujaahidiin ay ku garaacday xerada burundeeska ayaa waxa ay gudaha u gashay xarunta waxaana la aaminsan yahay khasaaruhu inuu intaasi ka badan yahay weerarada xarakada shabaab almujaahidiin ay qaadayso ayaa isu soo taraya waxaana weerarada badankood lagu dilaa askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah kuwa maamul goboleedyada iyo kuwa shisheeyaha ciidamada shisheeye ayaa habeenkii xalay madaafiic ku garaacay tuulo hoos tagta magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose haashim cabdinaasir ayaa warkaasi noo faahfaahinaya habeenkii xalay ciidamada shisheeye ee ku sugan degmada buulamareer ee gobolka shabeellada hoose ayaa duqeyn ku garaacay deegaan hoostagga magaalada marka ee gobolkaas tuulada borow oo hoos tagta degmada marka ayay afrikaantu ku duqeeyeen ilaa laba-iyo toban gantaal waxaana halkaas ka dhashay khasaare soo gaaray dad rayid ah gantaalada ayaa waxay ku dhaceen guryo ay ku sugnaayeen dad shacab ah waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday nin iyo haweeney kuwaas oo la sheegay inay aroos ahaayeen waxaana duqaynta ku dhintay ninkii arooska ahaa halka gabadhiina dhaawac soo gaaray mid ka mid a dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta islaamiga ee alfurqaan ayaa ka warbixiyey qaabka ay wax u dhaceen waxaa ku suganahay tuulida borrow oo ku sugnahay borrow meeshaan waxaa dhacday gantaal oo laba iyo toban xabadood oo gantaal oo xaafada bartankeeda lagu soo oo lagu soo toosiyey anooga dhacday xali gantaalada xaggan dhanka dhinaca buulo aynoogu timid dhinaca buulo gantaaladaas waxaa wax ku noqday wiil waa ku dhintay iyo islaamtiisina islaantana dhaawac ay naqatay gantaalka gurigaas uu galay saas waaye ha aroos dhow ay ku jireen aroos ay ku jireen ha gantaaladaas annaga horta mugoo xerada oo buulo xaggeeda inay noogu timid saasaa hayna xagga meeha oo xerada buulo xaggeedaas noogu soo dhacay ciidamada oo unakana soo duqeeyahay ciidamadan oo wax leeyahay gaalada oo maaragtay oo sha oo bedadka buulo joogto taasaan u qiyaasna unaka xabadaha meehay noogu soo baxeen haddii aa fiirina xabadaha ilaa iyo buulo waa laga sheegi waayaa xabadahaas buula laga soo ridi oo adinka idinku dhaceen waa la sheegi waaya taasaa uqabnaa anag sidoo kale wuxuu sheegay in duqayntan ay saameyn ku yeelatay dadka tuulada ku nool hee dadka hadda waa welwels waa welacsan yihiin hadda ma dhacdadan xal waa ligu soo dhacday xilli toban sac ay ahayd haddana cawada ma liidinku soo noqon doonaa see wax la yeelaa dadka walaaca ay ahaayo meydkaasna waa duugaayaan taasaa xaal ay jiraa maya maya maya maya gantaalada wax kali ooy baaliti ooy hadda wax gaarsiiyeen maya xoolo waa banaanka waa joogeen ilaahay waa badbaadiyey laakiin saasay wax u jiraan haa fariintaasa u diraa inaad maaragti waa kaas oo dhibkaas aasna gaari unaka oo maanta oo xaaladaynana saas ay tahay fariintaasa u diraa ciidamada shisheeye ee ku sugan gobolka shabeellada hoose ayaa marar badan duqaymo kala duwan ka geystay gobolka kuwaas oo ay u adeegsadeen madaafiic iyo diyaarado helikobtar ah waxaana duqayn mar sii horraystay ay ka geysteen deegaan hoostaga degmada jannaale ee ay ku xasuuqeen haween ku sugnaay deegaanadaas waxaa habeenkii xalay weerar culus lagu qaaday askarta soomaalida ah ee xabashada ku wehlinaya degmada baardheere ee gobolka gado weerarkan oo ahaa mid culus ayaa waxaa habeenkii xalay lala beegsaday xere ay degganaayeen ciidamada dowladda federaalk oo ku taalla baardheere dagaalka ayaa ahaa mid culus islamarkaana socday muddo ka badan hal saac khasaare ayaa la gaarsiiyey ciidamada dowladda ee ku sugan halkaas hase yeeshee ma aanan helin inta uu la egyahay waxaana la maqlayay baroorta iyo qayladhaanta ciidamada dowladda federaalka maxkamadda islaamiga ee wilaayada baay iyo bakool ayaa faahfaahisay xukunka koox jawaasiis ah oo lagu dilay buulafullay oo ka tirsan wilaayadaas haashim cabdinaasir ayaa mar kale inoo faahfaahinayaa fagaaro weyn oo ku yaala degmada buulafuulay ee walaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool ayaa waxaa isugu soo baxay dad badan si ay u daawadaan xukun halkaa ka dhacayay xukunkan oo ahaa dil toogasho ah ayaa waxaa lagu fuliyey shan ruux oo u shaqaynayay sirdoonka maraykanka waxaana fagaaraha soo buux dhaafiyey dad aad u badan kuwaas oo usoo daawasho tegay xukunka lagu fuliyey jawaasiista mid ka mid a qudaadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fagaaraha ka aqriya xukunka raggan iyo howlihii ay qaban jireen koow eedaysane maxamed cali maxamed oo loo yaqaano madnagaay da-diisu tahay soddon iyo sagaal jir waxaa lagu soo eedeeyey in uu yahay jaasuus u shaqeeya sirdoonka maraykanka kana dambeeyey duqeyn loo geystay mucaskar ay ku sugnaayeen rag ka tirsan mujaahidiinta intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane maxamed cali maxamed oo loo yaqaano madnagaay wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa in aan la shaqaynayay sirdoonka maraykanka waxaa shaqadan ii soo bandhigay nin la shaqeeyo c i a da maraykanka waana ka aqbalay waxaana la ii diray inaan soo raadiyo goob ay ku sugan yihiin mujaahidiinta kadib waxaan raadiyey nin lagu magacaabo sambuur ukurow waxaana u bandhigay shaqadii waxaana ku dhahay soo raadi meel ay ku sugan yihiin al-shabaab qalab ayaa la dhigayaa kadib waa la duqaynayaa lacag ayaana lagu siinayaa wuuna iga aqbalay asiga ayaana ii keenay macluumaadka sidoo kale qaadiga ayaa faahfaahin ka bixiyey saddexda ruux ee kale ee lagu toogtay fagaaraha eedaysanaha saddexaad waa xasan cabdiqaadir maxamed oo loo yaqaano xasan buuxow da-diisu tahay soddon iyo sagaal jir waxaa lagu soo eedeeyey in uu yahay jaasuus ka tirsan maraykanka uuna ahaa shaqsigii keenay nambarkii lagu duqeeyey dheerey intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane xasan cabdiqaadir maxamed oo loo yaqaano xasan buuxow wuxuuna ku jawaabay sida tan aniga oo jooga kuunyo ayaa waxaan la kulmay nin aan isgaranaynin laguna magacaabo abuweershe wuxuuna igu dhahay niyahow waxaan gaalada kala shaqeeyaa duqaymaha ee ila shaqeey anaa lacag u siinaa waayahay ayaan ku dhahay kadib wuxuu ii diray inaan soo raadiyo lambarka dheereeye waana u soo helay kadibna waxaan u gudbiyey goobta uu ku sugnaa duqaynta ka hor sidoo kale waxaan habeen wax ka soo kaxeeyey ciidamo gaalo bangaraaf ah waxaana keenay dulaadka kuunyo waxaan kaloo u gudbiyey nambarkii bakar muddo yar kadib waa la duqeeyey dhammaan shaqooyinkaas waxaan ku qaatay lacag eedaysanaha afaraad waa ibraahim xasan maxamed da'diisu tahay labaatan iyo toddoba jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan sirdoonka maraykanka una gudbin jiray macluumaadka mujaahidiinta intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysana ibraahim xasan maxamed wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run in aan ka tirsanahay sirdoonka maraykanka aniga oo jooga kuunyo waxaan la kulmay haweenay lagu magacaabo farto waxayna isoo bandhigtay shaqo jaasuusnimo ah waana ka aqbalay kadib waxay igu xirtay nin ka tirsan sirdoonka maraykanka oo ay la shaqayso wuxuu si gaar ah ii xil saaray in aan la shaqeeyo bangaraafta xilliga ay soo degayaan sidoo kale waxaan gudbiyey magacyada guryaha iyo nambarada ilaa iyo shan qofood oo ka tirsan mujaahidiinta degganna kuunyo qaarkood duqeyn ayaa lala beegsaday waxaan sawir ka qaaday xarumo caam ah oo isugu jira garaash iyo guri intaba waxaana ku wareejiyey ilka cas asiga ayaana sii gudbiyey sidoo kale waxaan kala qaybsanay aniga iyo ilka cas iyo qof kale shariixooyin laga keenay xamar waxaana la rabay in wax lagu duqeeyo ceedaysanaha shanaad waa axmed maxamed shah ibraahim oo loo yaqaano borow da'diisu tahay lix iyo labaatan jir waxaa lagu soo eedeeyey in uu yahay jaasuus la shaqeeya c i e da maraykanka kana mid ahaa shabakad jawaasiis ah oo ka dambaysay duqeyn ka dhacday saakow intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay ceedaysane axmed maxamed shah ibraahim oo loo yaqaano borow wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run in aan la shaqaynayay c i e da maraykanka waxaa shaqadan ii soo bandhigay nin ayaga la shaqeeyo hawsha aan la qabtayna waxay ahayd habeen habeenada ka mid ah ayaa waxaan soo hogaaminay ciidan bangaraaf ah waxayna weerar ku ahaayeen guri ku yaalla saakow waxaana geynay gurigii wayna duqeeyeen sidoo kale waxaan u qaabilsanaa hog aruurinta waxaa la ii soo qabtay anigoo shaqadaas ku jira intaas kadib wuxuu qaadigu soo bandhigay xukunka raggan isla goobta ayaana lagula fuliyey xukunka maxkamadda maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha magacyadooda kor ku xusan iyo jawaabahooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sidan soo socoto kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen uu yahay mid gaalnimo ah labo in lagu fuliyo dil haduriddo ah maraajicda xukunkan loo cuskaday qowluhu tacaalaa waman yatawallahum minkum fa innahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin suuratu almaa'ida aayadda konton iyo koowaad qowluhu sala allahu calayhi wasalam man badala diinahu faqtuluuh rawaahu aljamaacata ilaa musliman wabilaahi towfiiq xukunka fulintiis ayaana la gudagelayaa
xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa laba maalmood gudahood toogatay lix iyo toban jawaasiis ah kuwaas oo u shaqaynayay sirdoonka maraykanka iyo ingiriiska oo dagaal adag kula jira dadka muslimiinta ah horeyna waxaa loo toogtay jawaasiis kale oo ay soo adeegsadeen midowda jaamacadaha muqdisho ayaa ka cabanaya lacaga sharci darro ah oo ay dowladda federaalka kusoo rogtay iyo dhibaatooyin loo geystay faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed amiin midowda jaamacadaha ee magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya lacago canshuur ah oo ay dowladda federaalka kusoo rogtay macalin kasta iyo qof weliba oo shaqaale ka ah jaamacadda taas oo ay usii dheer tahay canshuur guud oo laga qaado maamulka arrintan ayaa ah mid ay la kulmi jireen dadka la adoonsado ama la gumaysto waxaana macalimiintu ay sheegeen inaysan xamili karin arrintan jaamacadaha jasiira banaadir iyo kuwo kale oo shir ku qabtay magaalada muqdisho ayaa soo bandhigay dareenkooda waana kan mid ka mid ah macalimiintii u hadlay waxaa bilowday markaa in la weydiiyo macalimiintii iyo shaqaalihii iyo dadkii ku shaqaynayay duruufta adag ee wadanka ka jirta in la weydiiyo iyagii dhaqaale la weydiiyo oo la yidhahdo canshuur iyo taasoo kale la weydiiyo markaas taasina waxaad moodaa inay adag tahay ama ayna qabanin macalimiin iyo shaqaale in la weydiiyo marka taas waa qeybta koobaad ay ka cabanayaan jaamacaduhu qeybta labaad waxay tahay waxaan ognahay inay mamnuuc tahay adduunka in lala soo galo goob waxbarasho hub ama maxaanku dhahday tahdiid loola yimaado iyadoo ay dhacday dadkii maxaanku dhahday jaamacadaha ka shaqeynaya ama waxbarashada ka shaqeynaya oo ay ardaydii joogaan in hub loola soo galay qaarna la xidhxidhay tahdiidaad iyo cagajugleynna loo geystay sidoo kale qaar ka mid ah macallimiinta ayaa iyaguna dhankooda soo gudbiyey dareenkooda waxa ayna yidhaahdeen sida tan waxaa loola yimid cagajugleyn waxaa loola yimid mataqaana qori oo runtii ka mamnuuca in xarumaha waxbarashada lasoo geliyo taasi oo ah in lacag iyo maaliyad laga dalbanaayo macallin isagabaa la halgamaayo bar time ah oo lacag yar qaato oo laga dalbanaayo inuu bixsho canshuur macallimiinta jaamacadaha ee magaalada muqdisho ayaa sheegay inay dhigi doonaan isku soo bax haddii aanan laga joojinin canshuurta haddii ay dowladdu tixgeli weyso baaqa ku aadan wax ka qabashada dhibaatooyinka kor ku soo xusnay waxay abaabuli doonaan maamulka jaamacadaha macallimiinta jaamacadaha ardayda jaamacadaha waalidiinta iyo bahweynta waxbarashada guud ahaanba bannaanbax bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa dhib badan ku qaba dowladda federaalka iyadoo guri iyo goob waliba lagu soo rogay lacago canshuur ah taa oo jirtana ayaa waxaa barbar socda in dadka si shakhsi ah lacag loogu soo rogo dhaqamada itoobiya ayaa si xeeladaysan u soo gelaya muqdisho iyadoo sida hargeysa oo kale xamar laga furay maqaayad lagu kariyo cunnada itoobiya islamarkaana aada loo xiisaynayo sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo mahad cubeyd itoobiya oo dhowaan ku guulaysatay inay dowladda federaalka ka saxiixato in maalin weliba qaad fara badan ay keento muqdisho looguna beddelo kalluun kumanaan tan ah ayaa haatan doonaysa inay muqdisho saameyn ku yeelato sida hargeysa iyo boosaaso oo kale shakhsiyaad soomaali ah oo maqaayadan shirko kula ah dad xabashi ah ayaa degmada wadajir ee magaalada muqdisho ka furtay maqaayad lagu kariyo cuntada itoobiya iyagoona bilaabay inay aada u xaysiiyaan dadka soomaalida ayaa waxaa loo tusayaa in cuntada xabashida ay ka wanaagsan tahay tan soomaalida maqaayadan ayaana waxaa cuntadeeda karinaya rag iyo dumar itoobiyaan ah cabdulaahi cali shirwac oo ka mid ah howlwadeennada maqaayadda ayaa isagoo aada u buunbuuninaya cuntada xabashida waxa uu yidhi waxaan idinku soo dhaweynaynaa dhammaan bulshada soomaaliyeed bulunia restaurant oo idinkaga furay magaalada muqdisho saad arki kartaan dhammaan waxaa la keenay cuntada etoobiyaanka nooc walba ay leedahay cuntadan hadda horteeda taallo waa blunal special nooca loo yaqaano bayacaynad waxaa ku jiro cunta etoobiyaanka ahayd tan aad ujeedaan waa gomansaraa lahaa qofkii etoobiyaanka cuntadeeda aad u cuna yaqaano waa gomansar tan waa cuntada aadka loo yaqaano etoobiya oo la yaqaano doorowad la dhaho oo la diyaariyey dhankaas kale arkaysiinna waxaa jiro khaywadkii la yaqaanay cuntada etoobiyaanka ah maxamed cabdulaahi waxa uu ka mid yahay milkiilayaasha maqaayadda waxaana warbaahinta loo soo hor istaajiyey inuu ka hadli karo afka soomaaliga anigoo ku hadlaya codobka milkiilayaasha dhammaan ay ii wakiishteen inaan u furo oon maaragtay aan ka hadlo meeshaan dhammaan codkooda anoo ku hadlaya waxaa aad iyo aad ugu hambalyeynayaa heer degmada waadijir maanta waxaa meeshaan ku soo zaa'idinay maqaayad etoobiyaan cuntadeeda qaasi ah in laga heli doono insha allahu tacaala marka maqaayaddan waxaa laga heli doonaa cuntooyin kala duwan oo sida etoobiyaanka muddaan soo wadnay maanta arrinta nagu dhammaatay inaan ilaahay qadiraya inaan maanta aan furno muqdisho waxa ay ka mid tahay magaalooyinka loogu necab yahay etoobiyaanka islamarkaana qofka xun ayaaba waxaa loogu yeeraa amxaar waana meeshii itoobiyaanka sida adag loogula dagaalamay labada kun iyo toddobadii ilaa labada kun iyo sideeddii waxayna doonayaan inay ganacsiyo waxyaabo la mid ah kusoo dhex galaan kuna marin habaabiyaan haddii ay u hirgasho maqaayadan waxay dadka qaar sheegayaan inay furan doonaan iskuulle iyo jaamacado manaahijtooda lagu dhigo halka warkan uu idinkaga imaanayo waa idaacaddii islaamiga ee alfurqaan ugu dambeyntiina imaarada islaamiga ah ayaa la wareegtay degmo muhiim ah oo ka tirsan waddanka afghanistan dagaalyahanada imaarada islaamiga ee afghanistan ayaa dagaal kula wareegay degmo muhiim ah oo ka tirsan gobolka balakh ee waddanka afghanistan dagaal in muddo ah socday ayay ciidamada mujaahidiinta ugu dambeyn waxay kula wareegeen gacan ku-haynta degmada kaldaar ee gobolka balakh saanada hubah ayay ciidamada mujaahidiinta kula wareegeen dagaalka waxaana jira waxyeelo kala duwan oo gaartay ciidamada xukuumadda kaabul isfidinta imaarada islaamiga ah waxay imaanaysaa iyadoo dowladaha nato ay si dardar leh uga baxayaan wadanka afghanistan waxaana dhammaan ciidankii ka joogay afghanistan la baxay jamhuuriyadda tashiik iyo dowlado kale maalmaha soo socdana waxaa la filayaa in maraykanka gebi ahaanba uu ciidankiisa kala baxo wadankaas warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa naga intaa